بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idin soo gudbinaysaa nadwo ciwaankeedu yahay ahmiyatu طalab الcilm وأkhlaaqi أhlih oo lagu qabtay masjid الnuur ee magaalada gabiley waxaana soo jeedin doona الsheikh yaasiin ibraahim cabdiraxmaan iyo asheikh axmed cabdisalaam axmed iid xafidahumullah ee dhegaysi wacan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله الكريم sidaa walaalkeen mustafa markaa uu sheegay waxaa markaa waqhti kooban oo aan badnayn aynu kelimaad aynu ka odhan doonaa mowduuca ciwaankiisu uu yahay ahmiyatu dalab alcilm ahmiyadda iyo culayska uu leeyahay qofka markaa inuu dalbo cilmi cilmigaasoo maqsuudka laga leeyahay uu yahay cilmigii shareecada islaamka waxaa walaalayl aynu ognahay mowduuca markaa dalabulcilmiga iyo fadliga uu leeyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay inteenna halkan fadhidaa qof qaariya iyo qof saamicaba in badan ayaynu mowduuca marka aynu dhegaysanay oo in badan ayaynu maqalnay marka iyadoo laga hadlaayo cilmiga iyo qiimaha uu leeyahay cilmiga iyo fadliga uu leeyahay cilmiga iyo markaa in la dalba inay markaa fii bacdi alawqaad qofka fardulcayn ay ku noqonayso mararka kalena markaa ay fardulkifaayo ay noqonayso sababta markaa culimmada ama dadka ahlulcilmigi mowduucan ay ugu celceliyaan ama ha noqoto markaa taaliif laga alifo ama ha noqoto waxay muxaadaraad laga galo ee sababtu waxa ay tahay waxaa ku xidhan khayrkii adduunye iyo kii aakhiro labadu waa ku xidhan yihiin ummadda islaamkuna maanta markaynu eegno cilmigii shareecada markaa dalabkeedii waa markaa ka sii jeeda oo markaa way dayaceen oo shareecada barashadeedii dad badanoo muslimiinta markaa ka midi iska daa waxa weeye dalabkii markaa guude waxyaalihii fardulcaynka ahaa ee qofka waajiba ku ahaa hadday tahay marka arkaantii islaamka inuu wax ka barto oo shahaadadii iyo wixii markaa wax xuquuqdeedii markaa uu barto salaada iyo axkaamteedii uu barto uu barto markaa zakadii soomkii xajkii fa kuwaasoo markaa fardulcayn ku ah qofka markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta muslim rabbi uu ku waajibiyey waxaa dhacaysa markaa dad badanoo muslimiinta ka mid inay salaadiisa markaa aanay u saxnayn markaa khulaasadu waxa ay tahay dee in lagu celceliya markaa taasaa markaa keensatay culammaa ulislaamna waxa ay siiyeen marka ahmiyad weyn ayay siiyeen cilmiga iyo markaa dalabkiisa cilmiga iyo markaa barashadiisa imaam albukhaari raxmat ullaahi tacaala calayhi kitaabkiisa markaa saxixulbukhaariga waxa uu markaa sheekhu u qaybiyey markaa kutub ayuu u qaybiyey kitaabka koowaad wuxuu ka dhigay sheekhu kitaabuliimaan kitaabka labaad wuxuu sheekhu u guntay markaa kitaabuulcilmi oo markaa uu ku hoos keenay saddex iyo konton baab oo dhammaantood ka warramaya baab walba uu guntay waxyaalo markaa aqoonta iyo cilmiga shareecada markaa khuseeya sidaa daraaddeed maadaama caynkaas ay tahay in badan in laga hadlaa oo in badan markaa laisku dhiirigeliyaa waa arrin markaa muhiimah qofkii wax ka khaldayin ama markaa diintiisa markaa ka mida aqoon aanu lahayn si uu markaa u barto qofkii markaa hore u yaqaanina markaa ugu fara adaygo qofkii markaa dalabulcilmiga gaabisa ku ahaana markaa uu siyaadiyo waxaa walaalayl haynaa aayaad fara badan oo qur-aanka kariimkaa ka mida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay markaa cilmiga iyo ehelkiisa rasuulkeeni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inuu rabbi uu ka baryo oo ilaahay uu weydiisto waxa ay tahay markaa siyaadat lcilmi oo ilaahay subxaanahu wa tacala waxa uu ku yihi nabigiisii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam waqul rabbi zidnii cilma nebi allah waxaad tidhaahdaa ilaahayow rabbigayow waxaad ii siyaadisaa markaa aqoon ilaahw ii siyaadi oo mufasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen nebigu wuxuu dalbaya waxyi siyaado ah waayo mar kasta nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii fara badan loo waxyoodaba rasuulku wuxuu helayay calayhi salaatu wasalaam siyaadat lcilmi ayuu helaayey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala uhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala uu ku sheegay aayaddan in ilaahay uu rafcinayo kor yeelaayo dadkii markaa muuminiinta ahaa ee ummadda nebiga markaa ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam in ilaahay uu kor u qaadayo mansiladooda ifka iyo aakhiradaba waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacala uhi waladiina uutuu lcilma darajaat bimacnaa wayarfac aladiina uutuu lcilma darajaat waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rafcinaya oo kor u qaadaya kuwii cilmiga la siiyey iyagoo markaa kuwaa hore iimaanka rabbi siiyey la wadaaga waxaa la siinaya hawaaba waxaa iyaga ilaahay subxaanahu wa tacala uu kor yeelaya darajaad oo mufasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen darajaadka macnihiisu waxay waa darajaatu fi ljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa marka aakhire marka addoommada ay u dhaadhacaan ee rabbi ay la kulmaan dadkii cilmiga lahaa ee cilmigoodii markaa ku camal falay ee ifkii intay joogeen marka camal geliyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala darajaad uu kor yeelaya calaa kayrihim oo iyagu markaa cilmiga aan dalbin ama cilmiga aan baranin a'immada qaarkood waxay macnaa adduunyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kor yeelaya in la karaameeyo la sharfo aakhirana ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu kor yeelaya thawaab iyo xasanaad markaa rabbi wuxuu anfiyey qofkii wax garanaayay iyo qofkan waxba garanaya inaanay sinayn oo ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi aadam calayhi assalaam waxyaalihii markii ruuxda lagu afuufay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa uu baray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu horrayn uu siiyey waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu markaa uhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha inuu waxyaalaha ashyaada ama musamayaadka waxyaalaha markaa waxa weeyaan adduunyada markaa jira in ilaahay uu magacyadooda uu baray uu yidhi kan waxaasaa la dhaha kana waxaasaa la saa ilaahay subxaanahu wa tacaala u baray ومعنى مرتبة التعليم ومركا نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله آدم ومري مرلبات كنا إلهي سبحانه وتعالى وأمري ملائكة إنه مركا وحبره مركا نبي آدم وظيفة وهو الرئيس إلهي سبحانه وتعالى أسيه وحي أهيد إنه معلم نقضى مركا ملائكة مركا أسمادي أشادي لبري أسماده ومقعيده وبره wixii ugu horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacala intaanu jannadiisa dejin uu barayna waxay ahayd in asmaa'u kullaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baro marka sidoo kale aayaadkii qur-aankeena kariimka ugu soo hordegay ee shanta aayadood suuratu iqra ugu horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xusay cilmiga iyo markaa maxaasinta uu leeyahay waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay laba shay oo cilmiga markaa asaasi u ah ama asal u ah oo qofku wax baranaya marka aanu ka maarmaynin markaasa weliba labadaa asal ama labadaa shay ee asaasiga ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala mid uu sheegay laba jeer waayo ka kale ayuu ka markaa asaasisan yahay ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaqin iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam ilaahay subxaanahu wa tacala shanta aayadood oo ah marka awalu maa nazala min alqur'aan wixii ugu horreeyey rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ku soo degay ahaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala uu ku sheegay laba shay oo aqoonta marka la baranaayo ama aqoon maadiya ha noqoto ama aqoon diiniyahe asaasi u ah oo halka seeska aqoonta laga bilaabayay ah oo arrinta koowaad waxay tahay alqiraa'a qofku inuu wax akhriyo arrinta labaadna waxay tahay alkitaaba qofku inuu wax qoro marka marka labadiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ayuu halkan aayaadka ayuu ku kulmiyey markaasaa weliba qiraa'ada oo kitaabada marka iyagu marka qofku intaad qora intaad wax qortay intaad uga baahan tahay iyo intaad wax akhriday intaad uga baahan tahay waxa fara badan intaad wax akhriday intaad uga baahan tahay markaasaa ilaahay qiraa'adii laba jeer sheegay oo ilahay iqra bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم مرقا قلم مرقا قرآن كينا إلهي الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولا ليال علمك مرقا برشديس والسبيل إلى الجنة والسبيل النجاة وطريق الجنة وطريق إلى الجنة علمك برشديس وحي توبيها مرقا بدبادة sidoo kale waana dariiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa markaa loo maro oo rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam sida abudarda nebiga uu ka wariyey asxaabu sunan qaarkoodna ay soo saareen ayaa rasuulku waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna waxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka markaa toobiye qaada ama waddo mara waddadaasoo aqoon iyo cilmi uu ku raadinaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u fududeeyaa waddada jannada loo mara buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka cilmigii qofku markuu toobiye qaado markaa cilmiga waddo uu maro waddada loo jeedana waa dalabulcilmigii oo marka waa dariiq macnawiya weeyaan qof markuu dariiqa uu qaado ilaahay nebigii maxamed ah wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam sahla allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu u fududaynaya cilmigaas sababtiisa loogu fududaynaya waddada ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa loo maro oo qofkii markuu cilmigii baranayo wuxuu kala baranayaa xaaraantii iyo xalaashii wuxuu baranaya waajibaadkii dadna waa ilaalinaya wuxuu baranaya xaaraantii wuu ka fogaanaya wuxuu baranaya manduubaadkii uu xabuusamo la imanaya wuxuu baranaya waxyaalihii makruuhaadka ahaa wuxuu baranaya acmaashu say markaa waajibaadku kala afdalsan u kala waawen yihiin tasaaxum hadduu ka dhaco markaa shay ashyaadii waajibaadka ahaa ama awaamirtii siduu kala horraysiinaayo waxa uu baranaya waxyaalihii waxa weeye manaahiib manhiyaadka ahaa hadday ku dhacaan markaa ay qof ku kulmaan qofkii ay noqoto midkood inuu ku dhaco akhafu dararaynka ta'ahbu marka uu marka uu qofku baranaya markaas saasa wuxuu ku noqonayaa cilmiga shariicada barashadiisu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa dariiqa loo maro waxaa walaalayaal nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ambiyada waxaa laga dhexlaa waxa uu yahay iyo cidda dhexashaa cidda ay tahay waxaynu ogna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka doortay marka ilmo nebi aadan ambiyada ayuu ka doortay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada uu ka doortayna ilaahay wax qaaliya buu ambiyada siiyey ambiyada waxa qaaliga la siiyey muxuu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyoodo waxyigaasoo markaa ah waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa awaamira dadka uu faraayo iyo waxyaalaha uu ka reebaayo iyo qofka dariiqa xaqa khilaafaalka uu ku dambaynaayo iyo qofka dadaala dariiqa xaqa raaca halka masiirkiisa iyo meesha u noqonaya ay noqonayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadihii shayga qaaliga la siiyey nebi maxamed wuxuu inoo sheegay cidda ambiyada dhexashaa cidda ay tahay marka ambiyada yaa dhaxla ma inamadooda dhaxla ma dumarkooda dhaxla ma waxa dhaxla waxa weeyaan cidda ehelkooda ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis saxiixa uu ku yidhi innaa macshara alambiyaai laa nuurat annagu haddaanu marka ambiyadii marka aanu nahay macsharkoodi ama ururweynihii ambiyada aanu nalama dhaxlo markaa nebigu xadiid kalena wuxuu kuhi ina alculamaa waraat wa ina alculamaa warasatu alambiyaa وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فمن أخذه أخذ بحد وافر ورسولك عليه الصلاة والسلام culimmadu waxa weye waraatul ambiya waa kuwii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaxlay ambiyaduna ma dhaxal siiyaan dadka oo ma siiyaan dirham iyo diinaar toona ee waxay dhaxal siiyaan markaa cilmi ayay siiyaan haddaba qofka cilmigaa qaata ee cilmigii ambiyada ka qayb gala nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wa akhada bixadin waafirin waa qof dheef weyn qaatay marka waxaa laga qof hadduu maanta waxay aabbihii uga dhinto dhismayaal waaweyn iyo guryayaal guryo marka aad u qiimo badan iyo beero iyo shirkado waxyaala noocaasa dadku waxay dareemayaan qofkaasi aabbihii dhexal weyn inuu uga tegay marka laakiin dhexalka xaqiiqada ah ee runta ah ee dhexalka weyn ah ee rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu ammaanaya waa ciddii dhexalka ambiyada ka qayb gasha marka cidda ka qayb gashana waa ayo wad cilmiga shareecada marka ciddii dalabtay qofkii marka wax badan marka waxa weeyaan cilmi badan markaa bartayna wuxuu noqonayaa dhexal badan oo ambiyadu marka ay ka tageen qof markaa dhexlay qofka wax yar ka qaatana wuxuu noqonayaa qof ambiyadii marka dhexalkoodii wax yar ka qaatay waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khayr la doono waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo waxaa mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu tacaala canhu ayaa xumayd bin cabdiraxmaan sheekhii la odhan jiray taabiciga ahaa ayaa wuxuu leeyay mucaawiya bin abi sufyaan ayaa wuxuu soo siyaartay magaalada madiina xilli xilliyada kamid xilliguu amiirka ahaa ama khaliifka ahaa dadna waxa uu koray markaa mimbaru rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ayuu ka khudbadeeyey markaasuu wuxuu sheegay xadiidkan ou leeyay markaa samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wainama ana qaasimun wallahu yucdi walan tasaala daa'ifatu min hadi lummati qaa'imatan cala amri illah laa yaduru man khaalafahum xataa yaatiya amru llah xadiidka imaamu lbukhaari ee muslim ayaa warinaaya waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan mucaawiya radi allahu tacaala canhu nebiga uu ka waranayo uu ku yidhi saddex qodob baa rasuulku xadiidkan ku sheegay qodobka koowaad wuxuu yahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ula doono ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayuu fahansiiyaa jumladda labaad ama qaybta labaad xadiidku waxa ay tahay wainamaa ana qaasimun wallahu yucdii anugu waxaan ahay mid markaa qaybinaaya wax ayaan ahay ilaahay baana subxaanahu wa tacaala bixiya fahanka ilaahay subxaanahu wa taala ayaa markaa qofka uu doono faham badan siiya qofna fahan yar siiya hase haata anigu cilmiga ayaan dhexdiinna qaybinaya iyo waxaa markaa lay waxyooday jumlada saddexaadna rasuulku wuxu calayhi salaatu wasalaam walan tasaala daa'ifatu min hadi min hadihi alumma daa'ifo markaa ummaddan ka midi ka suuli maysin xaqa ay ku taagnaato oo cidda khilaafta ama cidda hoojisa marka aanay dhibin ilaa ilaahay subxaanahu wa taala amarkiisu imanaayo maxalushaahidka xadiidka naga khusaya waxa weye jumladda ugu horaysa oo ah markaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin culimmadu markay xadiidka sharaxayaan waxa ay tilmaamaan xadiidka waxaa ku sugan markaa shardi iyo jawaabtiisii oo yurid markaa man yurid yurid waa markaa ficil mudaarico majzuuma yufaqihuna waa markaa jawaabtii markaa ficlu shardigaa hore khayran baa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tankiiriye waa nakiro fi siyaqi sharci tufiid alcumuum marka waxa ay keensanaysaa maadaama markaa khayran ay nakiro ay tahay shardi dabadiina dhacday inay khayr oo dhan khayr adduunyo iyo ku aakhiro khayr qalbi iyo ku jidh khayr cumuuman markaa khayr oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa barashadeeda laga helaayo macnaha markaa wuxuu noqonaya qofka ilaahay khayr adoona ku ifiya ku aakhiraba ku nololeed iyo ku kaleba ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu fahansiiyaa markaa diinta walcaksu bilcaks qofka ilaahay subxaanahu wa taala uu shar la doonana ilaahay diinta ma fahansiiyo macnaa diinta ayuu ka fogeeya oo qof diinta ka fogayo markaa uu noqdaa walaalayaal rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamaya qiimaha uu cilmigu leeyahay waxaa rasuulku uu sheegay inaanay jirin wax la jantaa ama qofku markaa jeer uu kamta aanay jirin oo saddex laba aan ka ahayni ayaa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fi itnatayn rajulan aataahu allahu maalan nin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maal siiyey oo maalkii markaa inuu ku bixiyo fii duruq lkhayr markaa waxa weye ilaahay subxaanahu wa taala uu ku salliday oo maalkii duruqdii khayra ku bixinaaya warajulan yuutiihi allahu xikmatan fahuwa yaqdii biha wayucallimuha iyo nin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey markaa xikmad rabbi uu siiyey bimacnaa cilmi ilaahay uu siiyey oo cilmigii wax ku kala saaraya hadduu xukun qabto wayucallimuha dadkana baraaya hadduu tacliim iyo ummadda inuu wax baro u fadhiisto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka waxaa khulaasadu ay tahay dee waxyaala la jantay qofku marka had iyo jeer qalbiga uu ku qabto oo yidhaahdo talow maad heshid nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam labadaa wixii marka labadaa wixii ka soo dhay madmuum yihiin ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee laba un in la jantaa marka ay fiican tahay oo ceeb iyagu aanay lahayn oo madmuum aanay ahayn oo labadaasi maxay yihiin nin ilaahay hanti badan uu siiyayo hantiduu ku bixinaya fii duruq lkhayr waddooyinkii khayrka masaajid inuu ku dhiso masaakiinta inuu caawiyo fuqarada inuu wax siiyo waxa weye masaalixdii caamka ee dadku ay lahayn inuu marka ku bixiyo iyo ka labaadoo nin ilaahay xikmadu siiye bimacnaa cilmi cilmigiioo markaa yaqdi biha dadka ku kala saaraayo marka la isqabto ama markaa la isu qabto masaa'il cilmiya ama masaa'il markaa dunyawiya ama markaa qaabdinimaha loo nasbiye ummaddii ku kala saaraya markaa cilmigii wayucallimuhaa baraya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaalayaal saxaabada rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam waxaa jira saxaabo rasuulku u duceeyey ugu duceeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi markaa inuu ku arsaaqo saxaabadana waxaa ka mid ah cabdullaahi bni cabbaas radi allahu tacaala canhum oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay rasuulku u baryey oo rasuulku markaa alfaad mukhtalifa nebigu uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabiga allahuma callimhu lkitaab allahuma callimhu alxikma allahuma faqihu fi ddiin saddexdaa lafdiba waa soo arooreen allahuma callimhu lkitaab ilaahu waxaad bartaa markaa kitaabka bar allahuma callimhu alxikma oo xikmadii waxaa markaa shamlinaysaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiisii iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale markaa diintuna labada waa shamlinaysaa markaa rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadiisa markaa uu aqbalay oo cabdilaahi bni cabbaas uu aqbalay wuxuu ugu duceeyey nebigu inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi uu siiyo marka oo cilmi uu ku arsaaqo ilaahay kitaabka iyo sunnada uu fahansiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ugu duceeyey inaguna dadka aynu jecelnahay ee ubadkeenna ama ehelkeenna waxyaalaha markaa ugu qiimaha badan inuu xilligaan isnay ducadiina la aqbalaya waxyaalaha inuu ugu ducaynayna waxaa ka mid in ilaahay diintiisa marka uu baro oo cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye uu siiyo waxyaalaha kalena dee in lagu duceeyo iyadoo markaa shay mashruuca ay tahay haddana inaad cilmiga barashadiisa iyo markaa fahankiisa ugu ducayso ayaa ka awlaysan walaalayaal waxaa marka cilmiga waxyaalaha qiimaha uu leeyahy ama ahmiyadda uu leeyahayna tusaaye waxaa ka mid inuu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaamo marka uu soo dhow yahay inay dhacayso qilatulcilm aqoontu inay yaraanayso wuxuu yidhi qataadata bni dicaamat asudusi waxa uu leeyahay qaala anas bnu malik radi allahu tacaala canh lauxadiannakum xadiian laa yuxadiukum axadu bacdii qataada bnu dicaama oo taabiciya ayaa wuxuu leey anas bnu malik radi allahu tacaala canhu oo saxaabadii rasuulka ka mid a khaadimkii nebigaa ayaa dhaaranaya ilaahay baan ku dhaarteen waxaan idiin sheegi xadiid xadiidkaasoo aanu idiin sheegayn aniga iga dambaystaan idinka warramayna marka xaafidku wuxuu odhanayaa macnaha wuxuu leeya cid idinka dambaysa iga dambaysa marka waxa weye aanay idiin sheegaynin oo bimacnaa nebigii ka maqashay calayhi salaatu wasalam macnaha wuxuu ahaa xilligaa cid nebiga ka maqashay bihada alxadiid isaga ayaa noolaa marka oo xadiidka markaa saxaabo badan oo xadiidka ka maqashay nebiga calayhi salaatu wasalam xadiidkan anas bnu maalik hortay ayay dhinteen waxaa kaloo muxtamila buu sheekhu leeya raxmatullaahi tacaala calayhi inuuba ahaa waxa weye cid waxa weeye kaleba inaan nebiga ka maqal calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ee isagu uu yahay markaa ka ka maqlay inuu yahay oo saxaabadii ka maqashay isaga markaa ay ka qaateen una jeedana marka uu leeyahy cidi aanay idiin sheegin aniga dabaday bimacnaa cid toos nebigii uga maqashay calayhi salaatu wasalaam oo afkii rasuula ka qaadatay xadiidka ayuu gudagalo wuxuu min ashraad isaaca an yaqila alcilmu wayadhara aljahlu wayadhara alzina وتكثر النساء وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وحولي النبي عليه الصلاة والسلام وحول اشتاعد أشراد إلي سمده هذا وحا كمدين أقوانت يراته جهلنا وموغدو ظهور أسميه سندنا أي ظاهر تدمرك أي بتان رقنا أي يرادان إلا أي دعدا كنتك دمر أها إنه مسؤول كان نقضى أما أمامله ننكلي يبو نبي عليه الصلاة والسلام marka muxuu rasuulku ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam min ashraadi saaca an yaqila alcilm saacadda sumadaheeda waxaa ka mid a inuu cilmigu yaraada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo jahliguna uu faafo de markaa iminka waxaad arkaysa cilmiga loo jeedana waa cilmigii shareecada islaamka iyo fahamkii diinta ee looma jeedo marka cilmigii maadiga waxaynu ognahay maanta dee cilmigu markaa technolojiga xilliga meesha uu maraayo aqoontii waxa weye maadigaad halkay marayso inay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xilliyadii ka dambeeyeyba ay ka korayso laakiin cilmiga yaraada ee fahamkiisa uu hoos u dhacay waa cilmigii shareecada islaamka marka waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulku min ashraad saacati an yaqila alcilmi isagoo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa ka ansaxday min ashraad saaca inay ka mid tahay marka wayafshu lqalam inuu qalamku markaa uu faafi doono oo qof wala wuxuu iska qorqori doono oo wax walba la qori doono inay faafi doontay badan doonta akhru zamaanka ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka halkaa ilaa ay markaa ay dhacdo sidoo kale markaa zinada ay faafto dumarku ay bataan raggu ay yaraadaan ilaa ay dhacdo markaa ninkii keliyaha inuu konton dumara maamulo culimmadu waxay leeyihin xaafidku wuxuu odhanayaa waxaa dhici karta in loo jeedo markaa maamulkiisu markaa inay soo hoos galaan oo qaar eedaawa iyo qaar habaryaro iyo hooyadii iyo walaalihii iyo dadka in loo jeedo waxaa kaloo muxtamila inay diintu dadku dacfi uu ku dhacaayo oo dadkii diintii ay ka tegayaan oo jahli badan ay kaga sugnaanayaan oo dhacayso in konton dumara inuu guursado ama tiro ku dhow markaa inuu guursado waxaa ka mid a walaalayaal min asbaabi dalaal ummaddu inay lunto fiqdu lcilmi wa dihaabi alculamaa inuu markaa cilmigii marka lumo cilmigii uu yaraado ama cilmigii uu tago culimmaduna ay dhimato waxaa dhacaysa marka dalaal iyo baadi ayay ummaddu marka afka saaraysa sida cabdulaahi bnu camr bnu caas rasuulku ka wariyey calayhi salaatu wasalaam rasuulku yidhi calayhi الsalaaةu wasalam allaha laa yaqbidu اlcilma intisaacan yantasichu min alcibaad walakin yaqbidu اlcilma biqabdi اlculamaa xata ida lam yubqi caaliman itakhada الnaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faafduu bغayri cilmin fadalluu waadalluu buu nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa rasuulku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ilaahay cilmiga uma qabto intisaac laga siibaayo siibitaan laga siibaayo laabaha addoommada ilaahay subxaanahu wa taala cilmiga wuxuu u qabtaa biqabdi alculamaa culimmada oo la qabdoodo ilaa caalimba ilaahay aanu reebin ama caalimba aanu hadhin dadku waxay samaynaysa markaa ru'uus ama dad madaxa oo cilmigii markaa madax ku noqda oo bimacnaa waxa weeyaan isu caleema saara inay markaa culimo ay yihiin oo hase ahaatee aqoon aan lahayn dadna waxbaa la weydiinayaa dadna fa afdow bikayri cilmin cilmi darray fadwoonayaan markaas ayana waa lumeen waxna waa luminayaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed xadiida waxaa walaalaa ayna tusaysaa qiimaha marka cilmiga uu leeyahay iyo cilmiga marka laga taga cilmiga la waayo musiibada markaas waxa weeyaan imanaysa iyo sharafta adduunyada sharafta aakhiraduba inay ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qofku marka aqoon u yeesho waxaan markaa raacin lahaa marka dhowr kelmadood oo ku saabsan caqabaadka fii dariiqi dalab qofka had iyo jeer waxyaalaha dalabka inuu cilmigii uu dalbo ama shareecadii uu barto maxaa caqabad ku noqday markaa ishortaaga dhowr qodobaan marka waxa weyanu dulmari lahayd waxaa ka mid ah fasaadu niya qofka niyaddiisu inay xun tahay oo ikhlaas ilaahay daraaddii marka aanay ka ahayn oo qofkii haddii uu caqabada ugu horraysa dalab cilmigiisa kaa hortaagaysa waa inaad qofku marka cilmiga dalabkiisiiba uu dalbo niyo marka aan wanaagsanayn oo niyo kale marka uu leeyahay hadday taasi dhacdo waxaa dhacaysa waxaa ka soo oodmaysa qofka marka cilmiga fahamkiisii inuu fahmo inuu cilmiga ilaahay u barakeeyo sida oo kale waxaa ka mid a waxyaalaha marka cilmiga caqabaadka ku noqda xubu shuhrati wa tasadur inuu qofku waxa weeyaan u hanqaltaago markiiba siduu mashhuur u noqon lahaa ama ummadda isagu u hor fadhiisan lahaa ummaddu fara ay ugu fiiqi lahayd waxau leeyay imaamu shaatib raxmat ullaahi tacaala calayh aakhiru اlashyaai nuzuulan fii quluubi الsaalixiin xubu suldati watasadur waxa uu sheekhu leeyahay raxmatullaahi tacaala calayh waxa ugu qofka shayga markaa ugu dambeeya ee dadka saalixiinta ee quluubtooda dega macnaha markay quluubtooda fasahaado ee maalma fasaadgalo iska saari waayaan waa xubu suldati inay awood markaa ay jeclaadeen awood yeeshaan iyo inay tasadur dad markaa iyagu markaa magac iyo maamuus leh ummadda horkaca inay taa markaa ay waxa weeyaan u haqataagaan waxaa kaloo qofka caqabad ku noqona dalabulcilmigii tadaruc bikarat alashqaal si qofka had jeer ku cudurdaata mashquul baan ahay mash waqti baanan hayn kelinka horena carruurtan u fooftagaa kadambana meelahaasan haddana wax kala qabtaa waqti ma hayo waan daalanahay adduunyada qofku isagoo labada gelinba shaqeeya ayaa haddana jaamacada laga baxaa oo jaamacada markaa la dhammeeya marka adoo mashquula haddana dalabulcilmiga iyo aqoonta inaad barato waqti uga samee waxa weeyaan waqtigaaga waxaa kaloo markaa ka mid a waxyaalaha cilmiga qofka markaa waxa weeyaan caqabaadka ku noqonaya cadamu alcamali bilcilmi qofka camalkiisa ku camal fali waaya oo cilmi cilmigii ilaahay siiya camal kula iman waaya waxaa kaloo ka mid a taswiifka iyo qofka oo yidhaha barraad baran saa dambaad baran iminka iska xoogso iska shaqayso waayo waxay culimmadu yidhaahdaan waxay taswiifka iyo sawfa waa jundun min junuudi ibliis ciidamada ibliis uu ku adeegto waxaa ka mid a berri baad qaban shayga khayr kale hadday cibaado tahay hadday cilmi tahay hadday shay kale tahayna tee barhaan qaban doonaa ayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka waxa weye aqoonta iyo cilmiga iska hortaaga iyo ashyaada khayr kale ilaahay subxaanahu wa tacala waxaynu ka baryayna kelimaadkaa kooban aynu istinay rabbi inuu inagu anfaco miisaanka xasanaadkana maalinta qiyaame inoo saaro wabilaahi towfiiq allahu aclam waaxkam جزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى كعوالي شيخ ياسين إبراهيم عبد الرحمن ونوقع عليه خيرتي الموضوع كلها وهي أهمية طلب العلم حتى يروح يصل إلي خير طلبات ولا طلبات وأيضنا أخلاق أهل أخلاق العلم يعني أخلاق أهل العلم وما شاء الله تعالى شيخ أحمد عبد السلام آدم حمديد فليتفضل مشكور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جزا الله شيخنا شيخ ياسين خير الجزاء على ما قدم إلهي سبحانه وتعالى شيخ ياسين أجر يا حسنات هكو أبا المريو كلمة قيمها بدن أو نوسو قدمي waxaanu sheekhu inooga hadlay ahmiyadda iyo makaanada cilmiga sharcigii uu leeyahay haddaba haddii aynu fahamnay cilmiga sharcigii mansilada uu leeyahay waxa ay tahay nuqdada inoogu xigtaa maa hiya akhlaaqu ahli cilmiga kuwa xambaaray ee culimmada ah ama kuwa ku howlan inay cilmiga bartaan ee dalabatulcilmiga ah maxaa akhlaaqdooda iyo dhaqankooda munaasabkii uu yahay run ahaantii akhlaaqu ahlilcilm way fara badan yihiin kana soo gayoon mayno waxaanse ku gaabsanayaa hal khuluq oo ka mid a akhlaaqda culimmada oo haddii aynu ku dhaqanno inta kalena inoo horseedaysa inaynu hello waa alcamalu waalkhashya cilmiga shareecada ee aynu baranayno inta aynu ka qaadannay inaynu kaga camal fallo cabsina ayna dhaxal siiso wa hada huwa alcilmu annaafic xaqiiqa ahaan cilmiga marka cilmi la yidhaahdo wada naafic maaha qof baa laga yaabaa inuu cilmi badan iyo riwaayo badan iyo xadiid fara badan u xambaaray laakinahu lam yantafic bicilmih laakiin waxaa laga yaabaa inaanu kuba intifaacin cilmigaas oo nafci iyo dhaaf inuu ka helo daaye xujo uunu ku noqdo yowma alqiyaama isaga lagu ciqaabo marka cilmiga naafici waxa uu yahay huwa aladii yuuriuka alkhashyata waalcamala bih waa ka ku dhaxal siinaya inaad cilmigaad baratay ku camal fasho ilaahayna aad kaga cabsato waayo waa licilmika bima yajibu lahu min asmaa'ihi wa sifaatihi wa xuquuqihi اlukhraa waayo ruuxa caalimka ama taalibulcilm waxa uu garanayaa ilaahay waxa u waajibka ah ee uu mudan yahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa kaleba maadaama ilaahay xaqiisa uu u aqoon badan yahay oo uu cilmi badan yahay waa inuu noqdaa dadka ka ugu cabsida iyo camalka badan laakiin cilmigu haddii aanu cabsi ku dhaxalsiin oo camalfal aanu ku dhaxal siin falaysa binaafic cilmiba ha ahaado laakiin kii naafica ahaa ma aha waana kuu nebigu ka magan galay sal allahu alayhi wasalam kama fii muslimin min xadiidi abi hurayra allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac waxaa nebiga adciyadiisa haabitkaa ka mid ahayd inuu odhan jiray allahayow waxaan kaa magan galay cilmi aan waxba tarayn oon waxtar lahayn ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxa ilaahay dhab ahaan uga cabsada uun addoommadiisa kuwa cilmiga u leh ee culimmada ah innamaa wa adaatu xasrin wa qasrin fa fiiha xasru alkhashyati cala alculamaa walaa qaraabata fii dalik liannahum yaclamuun waxay garanayaan ilaahay qadarkiisa iyo cadamadiisa iyo xuquuqdiisa aayadda waxaa ku sugan in cabsida lagu gaar yeelay kuwa culimmada ah taasina wax lala yaaba ma aha waayo ahlulcilmigu waa kuwa garanaya waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka mudan yahay ee xaqa uu ugu leeyahay ibnu kaiir waxa uu yidhi calayhi raxmat ullah innamaa yakhshaahu xaqa khashyatihi alculamaa alcaarifuuna bih waxa ilaahay uga cabsada uun alla kacabsiga uu xaqa ugu leeyahay dhabta ah kuwa culimmada ah ee garanaya ilaahay xaqa uu ku leeyahay لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر وحو روايه mar kastoo ay noqoto macrifada iyo aqoonta loo leeyahay allaha weyn ee awoodda badan ee cilmiga badan ee ku tilmaaman tilmaamaha ammaanta iyo kamaalka leh allaha ku sifaysan asmaada wanaagsan iyo sifaadka sare mar kasta oo macrifada rabbigaa loo leeyahay ay taam noqoto oy dhammaystiranto cabsida laga cabsoonayaana waxay noqonaysaa mid ka sii badan oo ka sii fara badan sidii hore waana halkay salafku ka yidhaahdeen man kaana billaahi acraf kaana minhu akhwaf ninka ilaahay ugu cilmiga badani waa ka ugu cabsida badan nebiguna sal allahu calayhi wasalam saxaabada waa kii ku lahaa markay bacdu saxaaba intay guryihiisa yimaadeen iyagoo camalkiisa waraysanaya dabeed ay yaraysteen ee yidhaahdeen halkaynu kaga dhacaynaa waqad hafara allaahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahar ee barhkood ay yidhaahdeen soom ayaannu sanka isugu xidhaynaayoo afuriba mayno qaarna ay yidhaahdeen waxa weeyaan habeen oo dhan qiyaam baannu u taagnaan oo laba indhoodba isu geyn mayno qaarna ay yidhaahdeen weligayaba guursan mayno nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi maydinkaa sidaa yidhi wallaahi innii la aclamukum billaahi wa ashaddukum lahu khashya wallaahi waxaan ahay anigu anoo rasuulullaahi ah sala allahu calayhi wasalam ka ilaahay idinku cilmiga badan oo idinkuma jira axad aniga iiga cilmi badan ilaahay iyo xuquuqda uu leeyahay iyo cadamadiisa waxaanan ahay ka idinku cabsida badan ee cibaadada badan haddana dee haweenkana waan guursadaa habeenkiina wakhtina qiyaam baan u kacaa wakhtina waan iska seexdaa maalmaha qaarkood waan soomaa maalmaha qaarkoodna waan afuraa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda iyo dariiqaygu waa kaas ruuxa ka baydhaana aniga iga mid ma aha oo macnaha hadyigaygii ma hayo iyo dariiqadaydii toosnayd waxaa nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam uu israaciyey innii la aclamukum billaahi wa ashaddukum lahu khashya waxay tusinaysaa maadaama nebigu uu yahay ka ilaahay ugu cilmiga badan isagaana ugu cabsi badan waxaanu keensanayaa cilmiga naaficii ninba ninkuu ilaahay uga aqoon iyo cilmi badan yahay inuu uga cabsi iyo cibaado bato waxaad marka ogaataa cilmi kuu kordhay oon ilaahay cabsidiisa ku dhaxalsiin cilmi kuu kordhay oon camal iyo cibaado kuu kordhini inaanu naafic ahayn waayo cilmiga naaficii aayadda kuu korodhaa waa in dhaqankaaga iyo khuluqaaga ay ka muuqato oo amarka aad la timaaddo nahyigana aad ka tagto waxaa ibnu cabbaasna uu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwa aqoonsan ee yaqiinsan ilaahay wax walba awood iyo qudre inuu leeyahay weeyi xasan اlbasrina wuxuu yidhi calayhi raxmat اllah alcaalimu man khashiya الraxmana bاlغayb waragiba fima ragaba allahu fiih wazahida fima sakhita allahu fiih caalimka dhabta ah ee cilmigiisu uu naafica yahay waa ka ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala isagoon arag oo qayb kaga sugan haddana rabbi ka cabsanaaya waa ka jecel wax alla waxa ilaahay uu dadka ku booriye uu ku dhiirigeliye uu jeclaysiiyey waa ka ka zaahidae isaga taga wax kastoo ilaahay u cadhooday subxaanahu wa tacaala ibnu mascuudna waxa uu lahaa laysa alcilmu can karati alxadiid walaakina alcilma can karati alkhashya cilmigu xadiis badnaan ma aha iyo riwaayo badan iyo cadad fara badanood xambaarto ma aha cilmiga naaficii laakiin cilmiga naaficii waa cabsida badan iyo camalki iyo cibaadada axmed ibnu saalix almasri waxa uu ka wariyey can ibni wahab can maalik inuu yidhi ina alcilma laysa bikahrati riwaaya wa ina alcilma nuurun yajcaluhu allahu fi lqalb cilmigu riwaayo badnaan ma aha ninba ninkuu ka riwaaye iyo xadiid badan yahay ma aha cilmiga naafica laakiin cilmiga naafici waxa uu yahay nuur ilaahay qalbiga uu yeelo ruuxana aarkiisa iyo raadkiisu uu ka muuqdo cabdiraxmaan naasir asicdina waxa uu yidhi aayaddii hore tafsiirkeeda fakullu man kaana billaahi aclam kaana akara lahu khashya ruux kastoo ilaahay u cilmi badnaadaa wuu u cabsi badnaadaa walaalayaal waxaa markaa aad iyo aad munaasab u ah inaynu ku dadaallo inta aynu baranno haba yaraatee camal iyo dhaqan inaynu ka dhiganno oo cabsida ay camalkeenna ka muuqata iyo dhaqankeenna nebigu sala allahu calayhi wasalam cibaadadiisi iyo cabsidiisu waa fara badnayd laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana kudayasho wanaagsanna rasuulka waa in laga dhigto sala allahu calayhi wasalam hadday cibaadadiisa tahay hadday caqiidadiisa tahay hadday waxa weeyaan suluuggiisa iyo dhaqankiisa iyo mucaamalaadkiisa ay tahay fi saxiixayni min xadiidi caaisha qaalat kaana yaquumu min alleyli xataa tatafatara qadamaah faqultu lahu lima tasnacu hada waqad gafara laka ma taqadama min denbika wma ta'ahar qaala afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura caaisha waxay lahayd radia allaahu canha nebigu habeenkii ayuu qiyaam iyo salaadu kici jiray ilaa labadiisa cidhbood ay dildillaacaan markaasaa waxaan ku idhi rasuulkii allow maxaad sidan u yeelaysaa eed u samaynaysaa iyadoo dembigaagii horeye kii dambeba laguu dhaafay markaasaa wuxuu ugu jawaabi jiray oo haddii ilaahay mansiladaa iyo maqaamkaa i gaadhsiiyey allihii nicmadaa igu galladaystay miyaanan mahadinay nebigu sala allahu calayhi wasalam hadduu waxaasoo tacab iyo camal iyo cibaadaa u samaynayo shukran lilaahi calaa nicamih innaka ayaa ka mudan oo uga awlaysan cabsi aynu cidhibteenna dambe u cabsanana darteed inaynu ugu cibaadaysanno bacdu salafna waxay yidhahdeen ra'sulcilmi khashyatullaah cilmiga waxa madax u ah waxa weeyaan cabsida alle subxaanahu wa tacaala ibnu mascuudna waxau yidhi kafaa bikhashyati illaahi cilma wa kafaa biliqtiraari bihi jahla cilmi waxa kuugu filan cabsida alleh waxaad baratay ilaahay inaad kaga cabsootood ugu camalfasho ood cibaado iyo taqarrub ugu samayso jahlina waxaa kuugu filan aliqhtiraar inaad ku daganto oo aad ilaahay cafwigiisa iyo dhaafitaankiisa aad ku lugoodo ood camal iyo cabsi la iman weydo mujaahidna waxa uu yidhi innama alcaalimu man khashya allaha caza wajal caalimka dhabtiihi waa ka rabbi subxaanahu wa tacaala ka cabsada ikhwaani fillaah idan almaqsuudu min alcilm wاlmuraad minhu huwa اlcamal faاlcilmu hadaf wاlcamalu amarath faإida tajarada اlcilmu can اlcamal fainahu wabaalun calى saaxibih maqsuudka iyo muraadka cilmiga looga dan leeyahay loo baranaya waa camal iyo in dhaqan iyo khuluq laga dhigto cilmigu waa hadafka iyo ujeeddada la beegsanayo camalka iyo dhaqankuna waa amarada iyo midhaha laga goosanayo cilmigu marka uu ka dharbeelo dhaqan iyo camal waxa uu cuquube iyo xujo ku yahay uun ruuxa xambaarsan waxbana ka faa'idi maayo wakiic ibnuuljaraax waxa uu ka wariyey ibraahim ibnu ismaaciil waxau idhi kunnaa nastaciinu calaa xifdi alxadiidi bilcamali bih waxaannu xadiidka xifdigiisa u kaalmaysan jirray inaannu ku camal fallo bacdu selafna waxay yidhaahdeen idaa aradta xifda alxadiidi facmal bih haddii aad doonto xadiidka nebiga inaad xafido ku camal fal arrinta noocaasiina waa arrin waaqica laga dareemi karo oo maanta xadiidka aad ku dhaqanto way adagtahay sidaad u ilowdaa laakiin axaadiisa aad baranayso boqolaal xadiid hadday ku soo maraan laakiin dhaqan iyo camal aanad ka dhigan markaaba waad iloobaysaa waxaadse ku dhaqanto sida uu kuu dhaafeed u ilowdaa way adagtay axmed ibnu xambalna wuxuu yidhi kama fii tahdiibi siyari aclaami nubala mujalladka labaad safxada sagaal boqol iyo labaatan iyo sagaal maa katabtu xadiian ilaa waqad camiltu bih wuxuu yidhi axmed ibnu xambal xadiid ma qorin ilaa waan ku camal falay xataa mara bi ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalama ixtajama waacطىa abaa طaybata diinaaran faacطaytu اlxajaama diinaaran xiina اxtajamtu wuxuu yidhi ilaa wii soo maray xadiidka tusinaaya inuu nebigu istoobay ninkii toobayna oo abuu ayba ah diinaar u siiyey wuxuu yidhi anna intaan istoobay ayaa ninkii itoobayna aan diinaar siiyey camala bi hada اlxadiid sufyaan ahawrina waxa uu yidhi maa balaganii can rasuuli illaahi xadiiun qatu ilaa camiltu bihi walow mara nebiga xadiiigama soo gaadhin ilaa marna ha noqotee wuxuun baan kaga camal falay walow maratan waaxida mar keliyana ha noqotee waxaanuu yidhi yahtifu alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila rtaxal yacnii cilmigu wuxuu u yeedhaa camal iyo dhaqan hadduu yeelo oo dee cilmigii camal uu helana wuu nagaadaa haddii kalena meesha waa isaga guuraa waxaa laga yaabaa in badan oo nisyaan aynu ka cabanayno sababteedu inay tahay cadam اlcamali bاlcilmi saalix alfawsaan calayhi raxmat ullah waxa uu ku yidhi xafidahu اllahu tacaala waracaah asheekh saalix alfawsaan xafidahu اllah wamatacahu biالsixati wاlcaafiya waxa uu ku yidhi rasaa'ilkiisa bar ka mid ah wahada alcilmu sharciy huwa aladii yuwalid اlkhashya min allah lأnnahu jamaca bayna cilmi اllisaani wa cilmi اlqalbi waxa uu yidhi cilmiga sharcigee naafici waxa weeyi ka ku dhaxalsiinaya ay ka dhalanaysa cabsida alleh waayo waxa uu yidhi cilmigaasi waxa uu koobsaduu kulminayaa cilmigii carabka iyo cilmigii qalbiga lianna alcilma calaa nawcayn kama qaala salaf waxa uu sheekhu yidhi waayo cilmigu waa laba nooc siday dadkii hore wanaagsan ay yidhaahdeen cilmu lisaan cilmiga carabka wahada xujat cala linsaani faqad wuxuu yidhi cilmiga carabka kaasina wuxuu xujo ku yuhuun insaanka xambaarsan oo dee cilmiga inkastoo aad carabka ka akhrido qiraa'adaa iyo cilmigaa carabka aad ku qaaday dee aduunbuu xujo kugu yahay wa cilmu lqalb waxa uu sheekhu yidhi cilmiga labaad waa cilmiga qalbiga dega wa hada aladii yuuriu khashyat allahi tacaala kaa weeyaan ka qofka cabsida ilaahay dhaxalsiinaya wahada alcilmu sharciy wahada huwa alcilmu sharciyu aladii camila bihi saaxibuhu wa akhlasa camalahu lilah wuxuu yidhi kaa weeyaan cilmiga sharciga ah ee qofkii xambaarsanaa uu ku dhaqmay camalkiisana ilaahay uu badhaxtiray waalcilmu sharciyu yaziidu saaxibahu tawaaducan wadullan lilahi caza wajal cilmiga sharcigii saaxiibkiisa wuxuu u siyaadiyaa uu u kordhiyaa isdullayn iyo isdhuldhig ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isu dhuldhigo yacnii khalqigiisa isku dullayn maayo laakiin ilaaha ku abuurtay ee casiiskae waxa weeyaan awoodda badan inaad isku dhuldhigtood u tawaaducdaa waa fii gaayati alciza cize la gaadho waxa ugu sarraysa ilaahay ood u tawaaducdood isku dhuldhigto ina atawaaduca min khisaali almuttaqi wa bihi attaqiyu ila almacaali yartaqi waman tawaadaca lilaah rafacahu allah tawaaducu waa sifaadka muttaqiinta isaga ayaana darajaadka sare lagu koraa oo lagu gaadhaa waxa uu sheekh saalix tilmaamay cilmigu inuu labadaa yahay cilmu lisaan wa cilmu lqalb waxaan u tilmaamay cilmiga naaficee lagu badbaadayaa inuu yahay cilmiga qalbiga waana ka ku dhaxalsiinaya cabsida iyo cibaadada laakiin cabsi iyo cibaado haddaad ka madhan tahay cilmuka cilmu lisaan cilmigaagu kii qalbiga maahee waa kii carabka kaasina xujo mooye wax kale ka dheefi mayse وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي وغيره عن معاذ بن جبل نبي صلى الله عليه وسلم وحول ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وحكم ذهيد وعن علمه ماذا عمل فيه yacni su-aalaha ruuxa ilaa uu ka jawaabo halka uu istaaga aanu ka dhaqaaqayn maalinta qiyaame waxaa ka mid ah cilmiguu soo bartay maxaad kaga camalfashay ilaa ruuxa la yidhaah soo barataye maxaad kaga dhaqantay halkaa ka dhaqaaqi maayo waa su'aal jawaabteeda maanta ay muhiim tahay inaad hesho ولذلك عاتب الله عباده المؤمنين على عدم موافقة القول والفعل إلهي أدومديس مؤمنين تاوحو كعنا أنت ووديدي إن قول كودي فعل كودي اسخلافان الله وحولي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كو إيمانك لغيه ليو محاد وهد ليسانيد أوليدهن وحيدان سمينين كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ilaahay agtiisa cadha ahaan waxa ugu weynaaday inaad afka ka tidhaahdaan waxaydaan xubnaha iyo jawaarixda kaga camalfalayn وبين أن ذلك من صفات المنافقين للمؤمنين وحنو ربي عديي تاسي إني تلمامها منافقين تتهي لكن صفة المؤمنين تاني أهين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وحن منافقين تدقن وآه إني أفك كي لهذا وحن أوركو كجرين in sirta ay qarsanayaan iyo muuqaalkooda guud ay kala duwan tahay bal caaba allahu calaa culamaa'i suu'i min ahli lkitaabi cadama alcamali bih wayashmalu culamaa almuslimiin bal ilaahay wuxuu ku canaanto ku ceebeeyey culamaa'u suu kuwii xumaa ee ahlulkitaabka ka mid ahaa ee kitaabkii lagu soo dejiye ku dhaqmi waayey yacni ahlulcilmiga muslimiintana waa koobsanaya oo waa caam waayo alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab waxa uu ku canaantay rabbi oo uu ku ceebeeyey camalfal la'aanta oo rabbi waxa uu yidhi ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun dadka ma wanaaggaad faraysaan iyo samafalka oo lafihiinnana miyaa iloobaysaan idinkoo kitaabkii akhriyaya miyaydaan caqli iyo garasho lahayn macnaha waxa lagu canaananayaa wanaaggii aad dadka farayseen lafihiinna maxaad ugu dhaqi weydeen ee idinku aad ugu camalfali weydeen wa haadihi alaaya wain kaanad naزlat fii bani israa'iil fahiya caamaة likulli axad liqowlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna ma laa tafcaluun idan ruuxa caalimka ama طaalib اlcilm cilmiga u xambaaray ee uu warinayo ee uu dadka u sheegayo aad iyo aad bay munaasab u tahay inuu ku camal falo oo cabsi iyo cibaado isaga horta ay ka muuqato maa man rawaa adaban falam yacmal bihi wayakufa can zayqi اlhawa biadiibi xataa yakuuna bima tacallama caamilan min saalixin fayakuuna hayra maciibi walaqalla maa tugnii isaabatu qaa'ilin afcaaluhu afcaalu hayru musiibi waxau shaacirkaasina lahaa ma aha ruuxa aadaab iyo dhaqan wanaagsan wariyey ean haddana isagii ku dhaqmin ee aan naftiisana xumaanta ka xakamayni ma aha biadiib ku isagu dee adableh oo saaxibuladab ah ma aha ilaa uu noqdo waxa uu bartee uu warinayo mid ku dhaqmay dabeed uu noqdo midaan dee la ceebayn oon la canaanan waxau idhi waxa yar yacni ruuxa qowlkiisa wanaagsani intuu waxtaree uu nafci yeesho haddii ficilkiisa iyo qowlkiisu aanay iswaafaqsanayn abi cabdiraxmaan asulami cabdilaahi bnu xabiib ibnu rabiica muqri'u lkuufa waxa uu yidhi xadaana aladiina kanuu yuqri'uunana alqur'an ka cuhmaan bni cafaan wacabdilaahi bni mascuud wagayrihima annahum kanuu ida tacallamuu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam cashra aayaat lam yatajaawazuuha xataa yatacallamuu ma fiiha min alcilmi waalcamal qaala fatacallamna alqur'aana walcilma walcamala jamiica abu cabdiraxmaan asulami waxa uu yidhi waxay noo sheegeen kuwii qur'aanka noo akhrinayey sidii cuhmaan ibni cafaan iyo cabdilaahi bni mascuud iyo kayrkood saxaabadii nebiga kala kulmay cilmiga iyo qur'aanka ee annakana qur'aanka noo dhigayey wuxuu yidhi waxay noo sheegeen inay ahaayeen iyagu hadday saxaabadii rasuulka yihiin kuwa nebiga hadday toban aayadood ka bartaan aan tobankaa ka tallaabsan horta ilaa tobankaa cilmigooda iyo camalkooda ay meel dhigaan oo tobankaa aayadood ee cilmi ahaan ay u barteen camal ahaan iyo ficil ahaanna ay ugu dhaqmaan waxau yidhi markaa waxay yidhaahdeen waxaannu mar keliya wada barannay qur'aankii iyo cilmigii uu xambaarsanaa iyo dhaqankiisii ayaannu mar keliya wada barannay walaalayaal innaka halka aafadu ay nagaga dhacday salafkuna ay hormoodka ku ahaayeen waxay tahay dadkii wanaagsanaaye hore saxaabadii iyo waman tabicahum biixsaan waxay ahaayeen dad cilmigooda iyo camalkoodu wada socdo oo aan u kala socon macnaha waxay ahaayeen dad hadday aayad bartaan dhaqankeeda iyo ficilkeedana raacinaya hadday xadiid bartaan camalfalkiisana raacinaya innaka si aafadu waxay nagaga dhacday waxaynu noqonnay dad cilmigoodii iyo camalkoodii aan u wada socon oo kamiyo fara badan iyo cadad fara badan oo cilmiya xambaaraya laakiin inta ay kaga dhaqmayaan ay yar tahay walidaalik ayaa waxaa la wariyey salafka qaarkood sida cabdilaahi bnu cumar annahu makasa calaa xifdi suurati albaqara amaaniya siniin waxaa la wariyey ibnu cumar suuratulbaqara xifdigeeda siddeed sannadood inuu ku dul sugnaa taa macnaheeduna ma aha dee suuratulbaqara intaasoo sannadood inuu xifdihi kari waayey laakiin macnuhu waxa uu yahay suuratulbaqara axkaamtay xambaarsan tahay iyo cilmiga ku jira iyo awaamirteeda iyo nawaahideeda dhaqankeeda qofka doonaya dee wakhtigu waa ku dheeraanaya ilaan qofka camalka doonaya wuxuu garanayaa alaayat alaamira inay waajib leedahay waajibkeedu waxa weeyaan way ku amartee dee hal itamarta bih yacnii ficilkii ma fasho ma samaysa aayadda naahiyadiina waajib bay leedahay waajibkeedu wuxuu yahay waxbay kaa reebtee hal intahayta canhu ma ka reebtoonaatay marka ruuxa sidaa u xisaabtamaya ee aayaddii wax ku fartay ma fashay isweyddiinaya tii wax kuu diiddayna ma ka tagtay isweyddiinaya dee wax lala yaaba ma aha inay wakhti dheer ku qaadato xifdigii qur'aanku anas ibnu maaligna waxa uu yidhi kaana arajulu idaa qara'a albaqara wa aala cimraan jalla fii acyunina ninku waxa uu ahaa mid marka uu suuratulbaqara iyo aalu cimraan akhriyo indhahayaga ku weynaada cilmigu marka uu camalkiisa wato ayaa ehelkiisuna xurme iyo qadar ay leeyihiin walow anna ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima haddii ahlulcilmigu cilmiga ay dhowrayaan oy ku dhaqmayaan iyagana waa la dhowri lahaa hadday qalbigooda ku weynaynayaan iyagana waa la weynayn lahaa aljazaau min jinsi alcamal abu dardaana waxa uu yidhi innii akhaafu an yuqaala li yowma alqiyaama acalimta am jahilta wuxuu yidhi waxaan ka cabsoonayaa in qiyaamaha laygu yidhaahda abudardaayow wax ma baratay mise jaahil baad ahay fa aquulu calimtu dabeedaan idhaahdo maya waxbaan soo bartay falaa tabqa aayatun aamira aw zaajira ilaa jaa'atnii tas'alunii fariidataha dabeed waxa uu yidhi aanay hadhin aayad waxi faraysa ama waxii diidaysa ilaa inay ii timaaddo mooye iyadoo isu'aalaysa waajibkay igu lahayd iyo faralkii ay iga mudnayd fataquulu alaamiratu hal itamart wa taquulu azaajiratu hal isdajart tii waxii faraysa ay tidhaahda ma samaysay tii waxii diidaysana ay tidhaahda ma ka tagtay faacuudu billaahi min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها نقل عنه ابن الجوزي في صفة الصفوة مجلد ككوبات صفحة صدح بقل وحول إلهي مركا وحن كما قنقليا علمي عن وحبترين إيا قلبي عن خشوعين إيا النفع عن درقين إيا الدعاء عن لا أقبلين ولا ليا وحادي آد مركا مناسب أه إلا إنه أرنت النوع عاسة أي نكون مقارنينه bal hadda innaka camalkeenna iyo dhaqankeenna iyo sida aynu nahay inaynu barbar dhigno waayo farqun farqi baa u dhaxeeya yacni waxa weeyaan waaqiceenna camaliga ah iyo manhajka nadariga ah aragti ahaan in loo yidhaahdo sidaa ha la yeelo qowlku waa sahlan yihi laakiin inaynu nufuusteenna camalka iyo dhaqanka ku xisaabinno ayaa aad iyo aad munaasab u ah abulcataahiyana waxa uu lahaa wabakta hayraka bilcama faafadtahu basaran wa anta mukhtimun caynaaka wafatiilat lmisbaaxi tuxriqu nafsaha watudiiu lilacsha waanta kadaaka isagoo tilmaamaya qofka cilmiga leen cilmigiisii ku dhaqmayn ayaa waxa uu lahaa waxaad hayrkaa ku canaanatay ood ku ceebaysa indhala'aan dabeed waxaad u faa'iidaysa dee inuu indha yeesho oo uu wax ku yacnii arag iyo camal iyo dhaqan inuu yeesho aduguna labadii indhood ba adoo isku haya macnaha waxa uu yidhi hayrkaana indhihii baad u bixisay oo sidaad u canaananaysaad mid wax arkayo ku dhaqma ka dhigtay adna labadaba waad isku haysaa waxa uu yidhi dubaaladda ama shamaca la shito ama dubaaladda faynuuska la shidanayo nafteeda way gubtaa iyadoo qofka habeenada leh ama araggiisu uu daciifka yahayna u iftiiminaysa adna sidaasoo kalaa tahay alacsha waa qofka habeenada leh alladii laa yubsiru leylan kaaan habeenkii waxba arag ama daciifulbasar qofka araggiisuba uu daciif yahay habeen iyo maalinba marka waxa uu ku maalay qofkaa iftiimaye nuurkiisii dadka u gudbiye isna ka maran waxa uu ku tilmaamay dubaalada iyadu nafteeda gubaysa ama shamaca naftiisa gubaya dadkiina u iftiiminaya صحيح مسلم waxaa ku sugan xadiiث وسامة بن زaيد inuu yidhi samictu rasuul الlahi salى الlah عaليه وسلم يquuل waxaan maqlay rasuulka alloo leh yuؤtىa bالrajuل yومa القiyaamة fayulقىa fi الnaari fatandaliqu أqtaabu baطnih maalinta qiyaame nin baa la keenayaa maxsharkii qiyaame markaasaa naarta bartanka loogu tuurayaa markaasaa uurku jirtiisii iyo midhicirhkiisii bannaanka u soo boodayaa fayaduuru biha kama yaduuru الximaaru bالraxa uurku jirtiisiibuu sidaa ugu wareegaysanayaa sida dameerku dhagaxa uu hadhuurhka ku shiidayo ugu wareegaysto fayajtamicu ilayhi ahlu nnaari fayaquuluuna ya fulaanu maalak alam takun ta'muruna bilmacruuf watanha can ilmunkar alam takun ta'muru bilmacruufi watanha can ilmunkar ninka noocaasee cuquubada iyo rafaadkaa ku jira ahlu naarkii intay isugu yimaadaan bay odhanayaan hebelow maxaa ku helay oo miyaanad ahayn kii wanaagga na fari jiray xumaana noo diidi jiray fayaquulu bala wuxuu odhanayaa maya waan ahay oo halkee lagaa helay kuntu aamuru bilmacruufi walaa aatiih wa anha can ilmunkari wa aatiih waxa uu odhanayaa waxaan ahaa ku wanaagga idin fara laakiin anuu maanfali jirin oo ma samayn jirin waxaan ahaa ku xumaha idiin diida waanse idiin weydaaran jiray imaamu shaaibi waxa uu yidhi kaana rajulu yasأlu aba darda faqaala lahu kulama tasأlu canhu tacmalu bih qaala laa qaala famaa tacmalu biizdiyaadi xujat illaahi calayk ninbaa abudardaa su'aalaha ku badiyo wax weyddiin jira had iyo jeer suu yidhi warniyaho waxallo waxaanad i su'aalayso horta ma ku dhaqantaa markaasuu yidhi maya kuma wada dhaqmo markaasuu yidhi haddaa xujada ilaahay aad kororhsanayso maxaad ku falaysaa ilain aayad kasta iyo xadiid kastaoo kuu kordhaa haddaanad ku dhaqmin waa xujo kuu korodhay qur'aankuna siduu nebigu yidhi sal اllahu عalayh wasalam kama fii muslimi min xadiiثi abi malikin alashcari wاlqur'aanu xujatun laka aw calayk yacni qur'aankii sunnadiina waa la mideh ama adiga ayuu xujo kuu yahay oo uu kuu doodaya uu erge ku yahay maalinta qiyaame ergadiisana la celin maayo ama aduu xujo kugu yahay oo uu ku dacwaynayaa ilaa naarta uu kugu hubsado waa labadaa midun macnuhuna waxa uu yahay dee haddaad ku camal fashana aduu xujo kuu yahu kuu doodaya oo erge kuu yahay haddaad ku camalfali weydana dee aduu ku dacwaynaya uu xujo kugu yihi marka cilmigu haddaanad ku camalfalin waa xujo aad kororhsatay laakiin dheef kale ka goosan mayse أخرج الخطيب البغدادي عن مالك بن دينار قوله تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله ninka waad la kulmaysaa isagoon hal xaraf khaldayn oo bayaanka iyo cibaarada siduu u caddaynayo xaraka iyo xaraftoona iskaga darsamayn laakiin camalkiisu wada laxni yahay waxa uu taa ku tilmaamayaa yacni dadku dee lisaanka laxniga way ka dhowraan carabka inay xuruufta jebiyaan iyo xarakada laakiin sheekhu waxa uu tilmaamayaa laxniga carabka waxa ka daran laxniga camalka camalkaagu inuu leexdo ayaa ka culays badan carabkaagu inuu leexdo ibraahim ibnu adhamna wuxuu lahaa acrabna fi lkalaami famaa nalxan walaxanna fi lacmaali famaa nucrib hadalka waynu caddaynay oo laxniyi mayno camalkana waynu leexinnay oo caddayn mayno hilaal ibnu lcalaa albaahilina waxa uu naftiisa u tiriyo uu yidhi sayablaa lisaanu kaana yucribu lafdatan fayaa laytahu min waqfati alcardi yaslamu wmaa yanfacu alcraabu in lam yakun tuqa wmaa dara daa taqwa lisaanu mucajamu waxau yidhi waa baaliyoobi doonaa oo uu baabi'i doonaa carab si fiican wax u caddayn jiray laakiin shallaytadiisa iyo qoomamadiisa eh waqfada marka ilaahay laysku bandhigaye mowqifka qiyaame la istaagayo miyuu halkaa ku nabadgalo wuxuu idhi icraabi maxay tari iyo hadal la caddeeyaa haddaanan la ka cabsi jirin nin alla ka cabsi lahaana carab yacni adag ama wuxuu laxniyey muxuu yeelayaa macnuhu waxa uu yahay dee icraabta carabka sida loogu dadaalo halkan ha godin halkan ha kordhabin xarakada toosi xarafka sax sida laxniga lisaanka loogu dadaalayo waxaa ka muhiimsan laxniga camalka toosintiisa in lagu dadaalo oo camalkeennu aan u leexan laakiin carabkeennu hadduu toosnaado camalkuna u leexdo dee carab toosani waxba kuu tari maayo شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله وحوكولي في بدائع الفوائد علماء السوء علماء واللبا العلماء الربانيون كو إلهي لو نسبيه الله يقان كعارفين تأه يا علماء السوء كو اللي يدعو علماء حنحن وحا حمان لو نسبيه علمي إيقول عمل لأنت يا عبس لأنت كو علمي قودة كو عمل فلي وهي عبسية لن وهي وعلماء السوء kuwa cilmigooda ku camal falayna waa alculamaau rabbaaniyuun waa alla yaqaanka ilaahay wuxuu faray ka soo baxay wixii loo diiday ina isaga durkay waxau yidhi markaa ibnuulqayim culamaau suu jalasuu calaa baabi iljanna kuwaa laydhaa culamaau suugu albaabkii jannaday dadka u fadhiisteen yadcuuna ilayha annaasa biaqwaalihim wayadcuunahum ila annaari biafcaalihim iyagoo dadka naarta ugu yeelaya iyagoo dadka jannada ugu yeedhaya aqwaashooda iyo hadalkooda wanaagsan jannaday ugu baaqayaan ficilkooda iyo camalkooda leexsanee xunna naartay ugu baaqayaan fakullamaa qaalat aqwaaluhum linnaasi halumuu qaalat afcaaluhum laa tasmacuu minhum mar kastoo aqwaashooda iyo hadalkoodu ay yidhaahdaan jannada gala ficilkoodii iyo camalkoodii xumaabaa odhanaya dhagow dhigina falow kaana maa dacuu ilayhi xaqa kaanuu awala almustajiibiina lah waayo waxay ku yeedhayaan xaq hadduu yahay iyagaa ugu horrayn lahaa waxa uu sheekhu yidhi fahum fi suurati adillaa wa fi lxaqiiqati quaacu uruq waxau yidhi culamaau suugu waa kuwa cilmigooda aan ku camal faline xagga madharka iyo muuqaalka guud iyo hadal wanaagga waa adillaa dad dadka dariiqii toosnaa tusaya xaqiiqa ahaan hoos marka loogu dhaadhacana waaba qaaicu ariiq nimankaa daydiga ama dhuljiifka ahee dadka waddadii jannada u galay ee ka joojinaya ilain ficilkoodiina wuxuu leeyaha maqlina qowlkiina wuxuu leeyahy jannada gala maalik bnu dinaar ayaa isaguna waxa uu yidhi ina alcaalima idaa lam yacmal bicilmihi zallat mawcidatuhu can ilquluub kamaa yazillu alqatru can isafa ninka caalimka ah haddaanu cilmigiisa ku camal falin waxa waanidiisa iyo wacdigiisu qalbiga uuga siibtaa sida dhibica roobku dhagaxa sallaxee sibibixee siman dhagaxaa sida dhibica roobku uga silbado ayaa waanadiisu quluubta ay uga silbanaysa oo macnaha yacnii hadalku wuxuu wax ku ta'hiiriyaa waa camalka iyo dhaqanka famaa faa'idatu alcilm idaa lam yuxarriq qalbaka wajawaarixaka lilcamali walikhashyati illaah falaa khayra fiihi walaa baraka yacni maxaa cilmi faa'iidadii ay tahay haddaan qalbigaaga iyo xubnahaaga aanu u dhaqaajin oonu ku xambaarin camalfalka iyo cabsida rabbi taa haddii laga waayo cilmigaaga waa cilmi aan baraka iyo khayr aan lahayn walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa iyadoo wakhtiguu dheeraaday qofka daacigae ahlulcilmiga ah waa in halhayskiisa iyo shicaarkiisu u noqdo hadalkii uu yidhi khatiibulambiyaa khatiibkii ambiyada shucayb calayhi salaam nebi shucayb markii qoomkiisa uu waaniye uu wacdiyey sida ilaahay inooga warramay waxa uu ku yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma staطact wamaa tawfiiqii ila billaah calayhi tawakaltu wailayhi uniib waxa uu ku yidhi qoomkiisii markii uu waaniye uu wacdiyey ma doonayo waxaan idiin diiday inaan idiin weydaarto ma doonayo wanaag mooye wax kale intaan karo tawfiiqdayduna waa billaah isagaan taladayda u dhiibtay xaggiisaanan u noqonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inuu inaga yeelo kuwa cilmiga ay baranayaan ku camalfala oo cabsi ka kororhsada kuwa qowlkooda iyo ficilkooda iswaafaqa allah inaga yeelo wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayarda واستغفر الله من كل زيغ وزلل وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله